Maamulka degmada Woloweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa bilaabay howlgallo markaas lagu furayo jidadka xirmay, isla markaana lagu qaadayo goobaha ganacsiga ee sida sharci darrada ah looga dhistay hareeraha jidadka. Howlgalkan ayaa sidoo kale markaasi lagu furayay bullaacadaha biyo-mareenka ah ee xirmay. Guddoomiyaha degmada Woloweyn ayaa ka warbixiyay howlgalkan lagu baneynayo jidadka iyo sidoo kale bullaacadaha markaasi biyaha maraan ee qashinku ka buuxsamay.
waxaa noo suura gashay inaan bilaabno ololihii wadda furista iyo jibinta een, miisaska sharci darrada ah ee dariiqyada laga dhistay saakay sideedii subaxnimo ilaa qadar hadda tobankii galabnimo ee waxaan u taagannahay inaan dariiqyadii furno bulaacadihii dib loo furo ee, la istaajiyo een, goobihii sharci darrada dhismaha ka socda ama kuwa dhisnaaba dariiqyadii oo dhan waxaa lagu dhistay miisas ee, waa la jooji waa soo duminay waxaan u sheegaynaa marka si guud iyo si gaaraba ganacsatada iyo dadka aan ganacsatada ahayn fadlan mar damba ma aqbali doonno in dariiq la dhisto ciddii dariiq dhisato waxaa loogu- waxaa lala tiigsan doonaa sharciga muwaadin si dariiqa loo maro debdemisku u maro ambalaaska u maro muwaadiniintii ay u maraan dariiqyada aad dhisanaysaan joojiya suuq dambo ma arki karno dhisan miis miis dambo dhisan ma arki doonno oo sharci dara ah Een, waxaan kaloo u sheegaynaa milkiilayaasha ganacsatada fadlan hortaada hagaaji muwaadin hortaada hagaaji bilicda magaalada ka shaqeey waqti badan geli si uu magaaladii ay u naqato magaalo qurxoon oo nabdoon ay u naqato waxaan ku celinaynaa guddoomiye xaafadeedyada shaqeeyey ee leerarka amray ciddii aanan leer dhejinin ciddii aan calagaroob ka gurin waxaa u sheegaynaa in tallaabo sharci laga qaadi doono sida u dhaqsiyaa badan leerarka daara qashinka dariiqa ka joojiya caligaroobkana jara dib dambana inaan u arkin miis suuq ka dhisan Een, waana mahadsantihiin